qalab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa galab khamiisa bisha maarsana ay tahay afar iyo toban sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta wararkana waxaa ugu waaweyn meydka nin ka mida shaqaalihii ayaa laga helay goob macdanta laga qodo oo ku taala magaalada balaraad oo duntay israa'iil ayaa xaqiijisay duqayn ay ku samaysay hay-ad qaramada midoobay oo cunto ka qaybinaysa kaaza booliska ayaa helay meydka nin ku dhintay goob macdanta laga qolo oo duntay oo ku taala magaalada baalaraad ee gobolka victoria soddon iyo toddoba jirkan ayaa ka mid ahaa laba nin oo meesha ku xanimay kadib markii goobta macdanta laga qoda ay ku duntay meesha la yidhaahda mount clear roni hayden oo ah xogayaha ururka shaqaalaha australia ayaa sheegay in nin kale uu hadda xaaladiisu ay aada u daran tahay oo cisbitaalka uu ku jiro israa'iil ayaa xaqiijisay inay duqaymo u geysatay xarun cuntada lagu qaybiyo oo qaramada midoobey ay leedahay oo ku taala kaaza taasoo ay ku dhinteen shan qof israa'iil ayaa sheegtay inay weerarkaasi ku beegsanaysay taliye ka tirsan xamaas militariga israa'iil ayaa ku sheegay ninkaas magaciisa moxamed abu xasna waxayna intaa ku dareen inuu ahaa mintid xamaas ka tirsan oo mas-uul ka ahaa inuu kooxdan siiyo arrimaha sirdoonka oo uu u sheego goobaha ciidanka israa'iil ay ku sugan yihiin sidoo kalena inuu la wareego gargaarka bini-aadannimo si uu ugu qaybiyo dagaalamayaasha xamaas saddex baadari oo masaari ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay kiniisad ku taala south africa baadariyaashan oo ka tirsanaa kiniisadda christian coptic orthodox ayaa lagu dilay kiniisadda st mark an apostoles oo ku taala magaalo beriga ka xigta magaalada bretoria baadarigii afraad ayaa ka badbaaday weerarkaasi kadib markii lagu garaacay bir chancellarka jarmalka olaf sholts ayaa difaacay diidmada ay dowladiisu diiday inay ukrain u dirto gantaalaha ridada dheer iyadoo dalkan lagu hareereysan yahay waa ukraine uu sii wado baaqyada uu taageero uga dalbanayo dalalka reer galbeedka ay xulufada yihiin baarlamaanka jarmalka ayaa sii wadaa mooshin cusub maanta oo ay ku boorinayaan dowladda inay go-aankeeda bedesho iyadoo ay jiraan warar laysla dhex marayo ku saabsan in xubnaha baarlamaanku ay ka faa'iideysanayaan codka isbahaysiga dalkaasi xukuma oo kala qaybsan wasiirka arrimaha dibadda china ayaa la filayaa inuu soo booqdo dalkan australia toddobaadka soo socda waxaana uu la kulmi doonaa dhiggiisa dalkan australia penny wong iyadoo china ay dooneyso inay qaado canshuurihii ay saartay khamriga waynka la yidhaahdo ee australia wang yi oo ah wasiirka arrimaha dibadda china ayaa lagu wadaa inuu kasoo dego magaalada kambara maalinta arbacada oo bisha maars ay tahay labaatanka australiana waxa ay sheegtay inaysan qorshaha ugu jirin inay raacdo tusaalaha maraykanka oo ay dhici karto inuu mamnuuco barta bulshada caanka ee tigtog la yidhaahdo iyadoo loo sababeynayo mamnuucidaasi walaac laga qabo dhanka amniga qaranka sanadka maraykanka ayaa hadda ka fiirsanaya sharci uu soo ansixiyey aqalka wakiiladu oo tigtog mamnuuci doonaa haddii milkiilayaashu aysan iibin bartan bulshada lix bilood gudahood marka sharcigaasi la dhaqangeliyo dhanka hawadana maanta magaalada melbourne roobab ayaa ka socday iyo laba iyo labaatan digrii magaalada sydneyna galabnimadii roobab ayaa la filayaa soddon digrii bayse gaaraysaa halkii australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo lix senti oo lacagta maraykanka ah